qalbigay ah abaaba xasuusta xeskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaada u jeeda xareebta waraabi xareebta waraabi xaggaada u jeeda xareebta waraabi adaa ah xisayga adaa xisigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaada u jeeda xareebta waraabi xareebta waraabi xaggaada u jeeda xareebta waraabi
bismillaahi araxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel kasoo joogtiin isi walba oo codka raacdi in soo gaarayo garab wanaagsan galab cuddoon iyo nahwada ingilana xusoo dhawaataan barnaamijkii xiisa ee xamaasadda badnaa hiyiga laabta aad ku heyseen ee galab wanaagsan xubintiisa la talin jacay
mar kale mar kale galab wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba si walbooda casriyeynaysaan iyo si kasta ood maqalkeenuba idiin soo gaarayo mar kale iyo mar kale galab wacan ayaan hawada idinka leenahay mar kale iyo mar kale waxaad ku soo dhawaataan ama si aad dhagahaada usii raadhicisaan barnaamijka aad wada sugayseen ee la talin
la talin jacayl amaba ila tali barnaamijka faa-iisay aad buu u xiisan badan yahay barnaamijku inta wadaha ku jira dhegaystayaal waxaa intaa dihi doona anigoo ah galad maxamed ibraahim iyo weliba anigoo ah faa-ise xasan shariif dhanka farsamada hagaagsane waa farsamayaqaanka faraha fuud haashim cumar xasan haashim yare ayaa markaasi maksarkii makiinada kala hagaya n alaaba dhegeysta n faiisi waxaaba nooc cadaab ah isla markaasina ku daafarno mid kamid a kaalimaha sugaanta balse intaanan kaalimaha sugaantan aadin waa tahay galad waxaa noo haysaa waa tahay galadoo waxyaaba badan ayaan galab Aha.
kahayaa Mm.
asbuucna adaa maqnaayo waxyaaba badan waa kaa sugaynaa Aha.
marka waxaan isleeyahay galabta barnaamijka looma kala maqno waa tahay faa-iisay waxaan jecela markaan inaan soo qabto ee dhankaasi kaalimaha sugaanta heesta ah uu ku looqeeyo n alfanaan nimcaan hilaac ayaan soo qabanaya waa heesta n dabar ayaan soo qabanaya dhegeystayaasha dib ayaan ku soo laabanayna
Yeah. المسلمين adigaan siibiyo ka helay daryeelo adigaan siibiyo ka helay daryeelo qalbi dacdo furan oo deeqayo jacayl waa dareen dhamacweeyadmiga qalbigooda taga aragtida ku taareen jacayl waa dareen dhamacweeyadmiga qalbigooda dago aragtida ku taare qaradii gaadhe jiftiyo jiftaan maray adayga daweeyo ataban ku tiirsaday fakhradii gaadhe dhigtiyo dhibtan maray adayga daweeyo atadan ku diirsaday adigaan siibiyo ka helay daryeelo adigaan siibiyo ka helay daryeelo qalbi dacado furan
waa tahay Waa ka faa-iiso dhacay.
galabta waxbaa ka dhacay inkasta galado aan heesta eriyadeeda si fiican aanan u aqoonin Ah.
haddana madaxa waa lasii ruxayo Waa waa la tahay.
soo qaqaban lahaa heestaani anfirs aaraade waa faa-isooy een, heestan waxaa la qaaday laba kun toban iyo afartii ayaa la qaaday Mhm, waa hees markaasi markaad milicsato inaad eryadeeda dheehan karto mhm.
ayaa waxyaala badan kugu soo dixi qof markaasi dhanka romanti wax ka yaqaana dabcan dhagahoo sii waa taagaya dhagu sii taagaya waa hees markaasi een, ubaxeeda iyo caashiq waxaa eryadeeda wadataba ha laxankeeda isku wadataaba dabcan waa laisku soo Waxa la diyaariyey kala reeba, la isku qataaba.
Mhm, afgaanka soo diyaariyay in badan buu fikeraya Een, dhanka la talinta galabta waxaa noo qaabilisan liban muuse ibrahim liban een, liban ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo Een, liban een, soo dhawow een, waxaa kamid tahay dhalinyarada een, ku nool haatan magaalada cadaado Een, galabta waxaa noo qaabilsan tahay ee, dhanka la talinta jeceyl maadaama barnaamijkan in badan aan ku casumino een, dad markaasi kala duwan isla markaasna ay la taliyaan dadka isla markaasna waxaa maadaama barnaamijkan uu yahay la talin jeceyl een, arrimaha jacaylkan aan ku faaqino liibaan dabcan galabta qisooyin badan wuu noo hayaa bal liiban soo dhawow odaygiisaas salaamaya aad iyo aad baan u dhawahay raadiyo cadaado aad iyo aad baan u dhawahay waan dhawahay walaal waa tahay liibaan ee soo dhawow een, galabta maxaa is leedahay dhanka la talinta si isku tihiin
wallaahi waa nin walba ra'yigiisu wataa wixii talaha waan bixi karaa waa tahay waa kaa waa tahay een, liibaanow galabta een, dhegeysyaal badan waxay galabta way xiisiyaanayaanoo een, qofba een, la talin een, cusuba galabta fadhiya een, dhegeysayaasha waa rajeynaya galabta inaad in badan la tali doonto mugdi badan oo dhanka jaceylka ay u jirana galabta aad ka fiidi doonto haddii allah awooda la ogolaado En, balse eh, liban waxaan jecelahay in markaas dhankaas iyo en, aan aadno en, faa-iisooy en, lamarkay barnaamijka dhegeystayaashu kala xiriiri karaan wicitaanka tooska ah ee dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan waa afar laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed wicitaanka tooska waa afar laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed mar kale haddaan igu celiso wicitaanka tooska waa afar laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo sideed ayaad naga soo wici kartaan waa tahay en, faa-iisa soo dhawow waa tahay galadow waan dhowahay n dhegeystayaashana mar kale galab wanaagsan ayaan leeyahay liibaan oo marti barnaamijka nuugu ahnaada wa mahad celinaya waqtiga quruxda badan ee marka uu noo soo horay Eh, dabcan galabta waxaa la isdhihi karaa qofkii eh, dabcan xoogaha galabta hadda ay wax ka jireen dhankiisa oo dhahaya talow galabta yaa tala hadda kusiiya waxaan isleeyahay galabta qabiirkii jacaylkaaba fadhiyaba waa tahay ninkii odaga ahaa ee jacaylkaba looga haray mar hadduu liibaan fadhiyo waa tahay waxaan isleeyahay dad badan oo hadda galabta halkan ayagoo een wixii waa tala tahay faa-iisa mahadsan tahay Mm.
dhegeystaha qabka jiraan jeclan jaaniskaas iyo halaalo asalaamu calaykum En, walaala soo dhawow ku bilow magac iyo halkaad naga soo wacayso En, soo dhawow
walaalkay waa mahadsan tahay magacayga waa mushtaaq al xasan oo dabcan doosa xarjeynta badan xaafadda bakeen En, mushtaaq soo dhawow haben wanaagso En, galab wanaagsan ayaan kule sidee barnaamijka loo dhegeysanaya bakeen
aad dadkaan u wada hayaa aadaan u mahadsantihiin waan iskaga madcalinayaa habka wacan aa barnaamijka daadinaysaan aniga sidoo kale qofka laqliyaha inoo qaabilsan qaybta laqalinta waa liibaan aan umaleynaa waa tahay eh, haddii aan ah, qaldaneyn haa liibaan dabcan dhanka la talintu noo fadhiya En, mushtaaq soo dhawow waxaa tahay eh, dhegeysi ugu horreeyey weliba xataa saaxiibka barnaamijka ee markaasi eh, markii ugu hore ka qayb qaatay soo dhawow En, galabta eh, barnaamijka maadaama uu ila talay maxaa uga qayb qaadanaysaa
walaalkay anna sadacanta la qalin
waa tahay waa adaa lagula talinaya dabcan
haa waa tahay soo dhawow
walaalkay mudo adiga aan ku qiyaasi karo laba sano camal adiga laga soo bilaabo laba sano muxuu ahaan waa laba soo bilaabo laba kun toban sideed ilaa laba kun labaatan waxaa wada soconay wiil adiga waxaa ka wada qalin jabinay iskuulka mamalik waa tahay markii aan laba kun toban sagaal afar qalin jabisa aan ka mid ahayn laakiin koorar aan isnaqaanay labadeena nacdin aan ahayn laba arday oo isku fasal ah aana wada qalin jabinay muddo aan wada soconay haddana markii aan muddo wada soconay inagoo aboo qorsheenin in aan macnaha nolol aan samaysano aniga waalidkay dabcan waxay dhaheen nin ayaan ku siinaynaba
dabcan wiilkii in muddaa wada socotay marka arrinta iisoo gabagowda ayaa waxaa dhacday in markaasi eh, la yidhaahdo en, adigii en, qof kale baa lagu siinaya
haa waa tahay
markaan niyadjabay nagu noqotay labadeena iyadoo ay taas tahay haddana wiilka uu sidaad uga niyadjabsaday waxaan isku dayan inaan dul qaadano maadaama la yiri waxaa loo dhima laguma dhagsado waa tahay
marka aas ayada ay jirto wiilkii halkaas go-aan ku kala qaadanay muxuu dhahay marka haddii qofkoo lagu siinaa adiga oo mugdida weliba ay kaagan tahay waa tahay inaan jacaylkaas halkaas kaga soo gabagabeyno sooma fiicno inaan macnaha muddo badan aan soo wadno haddana aanan ka samri karin inaan iska ilownaan oo
dabcan dabcan waxaa damcday in wiilka xiriirka iga dhacay aad gabagabaysa meesha ku kala tagtaan maya asaga xaggiisaaba ay ka imaataba aan gabangabin u bahay oo aan iska dayno
haa waa tahay maxaad ku odhan tahay ku ku odhan markaas marka marka aynaani waa ka aqbali waay waayo waan jacayl intaas la soo waday oo adagtaasi lagu soo gabangabay iyadoo aan wax hubseen camal qaadanin ama wax rikor aan adliyeysanin haddana een, markii een, dabcan ay soo xaadisto qoladii udahay ay samilkeyga ku jiraan aa waxaa dhacday in aniga la iwaayoba
oo dabcan adiga xadka qadka ka baxda wiilkii oo meesha joogo
may
waa tahay macnaha macnaha nin dad inaan udhigay waa ka baxsaday meesha yani asagii een, waxaa dhacday inaan isla kahor intaysan kuwan imaanin inaana labadeena ay sameysana ku gashanay waa tahay marka halkaasaa labadan kala fakanay kaftii saasaan ku raadinaya maalmadan adiga dhowr bilkida kabacdi waa imaanay markii aa imaanay waa nal ku kanteelay keli wax mana lihin laakiin halkaasaa ugu badbaadnay markaan halka soo badbaadnay kadib wiilkii xamar oo galay muqdisho waa caasimad soomaaliya ah kadib adiga shil uu galay sidoo ishaagay sidoo ishaagay shilka uu galana kaftii ayuu ku xiran yahay marka waxaa digina saacibtiisa saa ku ilaali karaa camal maadaama asaga uu shil u xiran yahay oo uu noqday qof gacan ku dhigla ah dabcan wiilkii shir buu galay waa la xiray
haa waa tahay xaaladda haatan ma la socotaahoo ma wacdaahoo mase eh, markiiba kugu dambeysay
may markaad igu dambeysaba kaleefan waa laga qaaday wax laga wacdo malahan yani facebook tiktok kala isticmaalayaan walahi dhibaato badana iga soo qaaday laga qaaday
waa tahay aada mahadsan tahay mushtaaq waan rajeynaya markaasi inaad talihii doonto markaas lagula tali doono waxaan jecelahay inaan markaasi janaska siiyo liban muuse ibrahim liban soo dhawow
waa dhow waay walaal dabcan waxaa kamid tahay oo markaasi galabta noo qabaysa talinta gabadhan waxay leedahay haddaan kuusoo koobo si aan degan kugu soo koobo aad liban waxay tiri wiil ayaan waxaa isbaranay waa dabcan awal hore isku naqaana laakiinse waxaan iskuulka imam maalig ee cadaado ka qarin jirnay laba kun toban laba kun iyo side laba kun iyo sideedii laba iyo tobankii ilaa sideed iyo tobankii dabcan Ha, aa saan laba- malayna laba kun toban iyo sideed ayaan qani jebinay dabcan waxaan laba qof oo markaasi aad isku jeclaa oo in badan soo wada socday laakiinse waxay leedahay liibanow waxaana soo daakhilaba arrin markaasi aad u xanuun badan in anigii baalkii waa familkaygii ugu ableed garayaan inaa markaasi aan qof kale la isiyo imaa markaasi qof kale la liiro lagu guurinaya deetana markaasi arrintaasina soo wajahday wiilkii uu markaasi igu duwaabay maadaama adigii lagu soo doonay waalidkii ee qof kale ku siinayaan jacaylkii dhamma aan gebangabayno dabcan waxay dhibay leedahay anigu waxaan waa ka diiday waa ka dhagay adiga waxay leedahay aan goosana dabcan waa eh, hawsha laga soo guuray waa ka badbaanaday leedahay wiilkii muqdishu galay eh, caasimadda soomaaliya waxay leedahay wiilkii wuxuu galay shali
Ah, wiilka haddana waa la xiray markaas bay ugu dimid maxaan sameeyaa ilaa diban wallaahi mushaaq eh, aad iyo aad baan u salaamayaa waa gabar aad iyo aad u dhiiran jaceylkeedana inay kasii miro gaartay bay doonaysaa waana arrin fiican Sax.
laakiin mushaaq waa usoo halgantay wallahi wiilkaas waxaan ku talin lahaa horta qadarka waa iska qoran yahay wax sax haddii si la gelaayo haddii la dhimanayo haddii Ah.
gabadhan ay jaceylkeeda u dhimanaydo wax oo dhan waa- waxba horta waa qadar weeye aha qofkii samraan samraan sidkiisa hela aha mushaaq waxaan oran lahaa maadaama hadda ay arrinkaas tahay guurkii loo soo bandhigay oo ninkii waaridkii ee usoo bandhigay ee iyadu ay arrinkaas tiri kuma jiray anugu kaan jeclaan doonaya isagina uu kata ka tegay yuu yidhi, "Ab- asagu soo bandhigay aha wallaahi mushaaq waxaan oran lahaa wax walba irta ilaah xag ilaahay ka qoran yihiin aha inay iska usigto Ah.
gaar walba ay joogtana ee ilaahay ku xirnaato marka liban hadda waxaa ar- oranaysaa maadaama wiilkii uu maqan waxay leedahay soo hadda haddaan si kale kugu daro waxay leedahay dhanka weliba facebookgiisa iyo teleefonkiisa qof kale isticmaalayo Ay.
waxay leedahay Ah, inuu- wiilkiina uu xiran yahay Ah, waxay leedahay dabcan ma wiilkii baan sugtaa mm, oo jacaylkaygii in badan aan soo wada soconaa sugtaa mm.
mase nolol kale
Wallaahi, kula talinaysaa?
su-aashaas waa su-aal weyn weeye Aha.
in lagu degdegana ma habboona aha laakiin waxaan oran lahaa haddii ay wiilkii u xiran yahay aha oo isaga markii horena ay ballan isku ogaayeen tirin kan ka soo tag aha oo adigana soo diid aniga sidii baan kuu sigaa weli ay tahay Aha.
inay ka warsigtaan ana jeclaalaha dabcan ad wiilkii ay sugto inay sigto waa tahay ballantu waa axdigu waa sii qaaliya Waa tahay.
wax lagu degdegi kara ma ahan aha marka waxaad leedahay Ballan- maadaama wiilkii aad imida soo wada socoteen oo Ah.
shalay ballanta suu kaaga bixin Ah, ah, soo kaaga wuu ku bixin.
badbaaday maantan asna waxaad sugtay waajib kuu tahay lacala ha hadduu asaga noloyi geero horta waa inay soo caddaysaa sax ko Mhm.
hadduu asagoo ka baxana nafsiga asagoo raacaya Sax.
oo beryo hoosteeda u imaanaya Sax.
mushaaqaa iska shigato sax ya sax mushaaq waxaan oran lahaa haddii asaga uu arrinkaas si kalena ama u bedelo ama uu iska dhabkeen nafsigu ama ha soo degdego hore u maro ama gadaal kii un yimaado un Aha.
mushaaq waxaan sii lehay nasiibkeeda ha sugatay wiilkaas Ah, yes.
aad baad mahadsan tahay fahay soo dhow
waa tahay maadsanta galladow een, dabcan waxaa la is dhihi karaa een, gabadhaasi een, mushtaaq ee, dabcan waxa ay su-aasha ay miiska soo saar dabcan waa su-aal adag ee, runtii ee, nintii liibaan kula soo taliyey in ka badan een, um- mas- kulama sii talina haddaan soo koobo ee, waxaan dhihi lahaa maadaama wiilkii ee, dabcan uu xiran yahay oo xabsi ku jiro haddana asaga uusan ku dhihin markii aa u timaaday ama oo aad tiraahda waa isla goosanin ama waxaan aa usoo u- inaad adiga aadeen ay usoo laabatay u sheegtay se qofkas aysa doonaynaan maadaama uu uu xabsi ku jiro uusan isaga markaas uusan diidin oo uusan dhihin en, anigu maku doonayo qofkaas ee, lagugu daraa raac waxaan dhihi lahaa ama asaga xaggiisa een aadan ka dareemin inuu xiriirka jaceylka jaray asaga oo adiga asaga uu dhibaato xaggiisa aadan ka dareemin xabsi uun iyo dhi- qadar alle ee timaado inuu xabsi galo iska sugaa dhihi lahaa kolku xabsiga kasoo baxo een, insha allah een, usoo aad baad mahadsan tahay faiso dabcan waxaan ku tali lahaa adinka ku talishay mhm.
marka anigu waxaan leeyahay saas aan talaas lagu siiya qaado baan leeyahay oo intaas baan kusoo arkeenaya taladii liimaan baa sheegay oo faiso baa sheegtay Mhm.
marka in waxaan leeyahay saas baan ugu talinaya marka waxaa jecel dhankaas iyo dhegeystayaashan u jeclaya weliba eh, gorow anakoo markaasi jaleecayna eh, dhankaas iyo en, en, kalimaha sugaanta meesha kama marna dhegeystayaal qadku iyo jaaniska siinaya lalo asalaamu calaykum walaal soo dhawaad waxaan kaa codsanayaa inaad markaas iska fogeyso aalada naga dhegeysanaysa amaad iska baktiso saan kuu maqalno soo dhowow
waa iska dheeraya waatay soo dhow ku bilo magacii goobta
laki cabdalla waay Eh, oo Lucky- joogta cabdibakiir lucky een, galab wanaagsan ayaan ku leeyahay soo dhowow een, galab cuddoon sidee barnaamijka loo dhegeysanaya bakiin aad baan uga xumahay lucky ayadoo markaasi een, gudagelin barnaamijka ayaa qadka teleefon ka go-ay dib usoo laabo ayaan leeyahay si aad barnaamijka ee nagala qayb qaadato dhegeystaha xiga iyo een, een, anisu anisu maarahde waa waa tahay galadoo galabta hafaaftiimiya badan ayaa kaa muuqata waxaan maleynaya maanta hurdada kula dheeraatay Wiilashii badaa isku qasayay galabta.
waa tahay een, waxaan jeclahay dhegeysta qad ku jira inaad soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa tahay soo dhowo walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
magacaygu waa saar jacayl kasoo xaafadankeen
waa tahay samir jacayl soo dhawow barnaamijku waa la talin galabtay maadaa lagula talinaya ma waxbaad la talinaysaa ma wakiil baa tahay bal soo dhawow
waad mahadsantahay walaashay faisaxsan shariif iyo weliba galab maxamed ibrahim iyo sidoo kale liibaan aad baad u mahadsantiin sida kurada badan oo hanaankan oo barnaamijkaada markacaysaan marka koowaad waa nageysaga mahadcelinayaa marka xigtana dhegeystayaasha ayaan u mahadcelinayaa oo la-aantood barnaamijkaan socon lahayn waa tahay aad baa mahadsanta galab wanaagsan ayaa anaguna ku leenahay soo dhawow
runtii walaashay barnaamijkan waxaan islay in badanna waa sugayay waxaan islahaa galabta arbacada tanoo nasiibkaan ku gaarsiin badan waa tahay waa la yimid oo waa marka la jooga galabtaada aan f m ka codkayga laga dhex maqlayaba oo ku faraxsanaa runtii araahdaydana aan halkan ka dhiiban doono waa tahay
marka galabta aniga wakiil ayaan ahay islamarkaasna waxaan wakiil ka ahay een wiil wiilkaasoo ii sheegay in markaasi laba gabdhood uu mid kamid aada u jecel yahay halka ay midda kale asaga jeceshahay
waa tahay waa arrin dhibkeeda leh wuxuu ii sheegay inuu mid kamida aada u jecel yahay midda kale laakiin asagaa jecel ayadaan jecel mina
waa tahay
Een, wuxuu kaloo intaa ii raaciyay kuu jecel yahay inaysan waxba dhag jalan u siinaynin oo ee iyadoo malaha qolo kale kusii jeedo waa tahay ooba kasii cararaysa markuu soo dhawaado
ha oo telefoonka mararka qaar lagu mashquulinayo mararka qaar la oranayo aan aniga jaanisku magacaaway ee xillikan looga dhig kolley waa qofaan kuu socon oo saas aanteed baa ka muuqataa waa tahay
balse wuxuu ii sheegay si dhab ah inuu u jecel yahay gabadha kale laakiin ay asaga jeceshahay Ee, asagu sidii lagu sameynaya si lamid ah ama si kasii liidataba uu ku sameynaya gabadha jeclaan haddaba hadalkiisa ugu dambeeya waxay ahayd Mm.
haddii aan gabadha aan jeclaa waayo sun ayaan dhacdayaaba nolosha waa islaafnimada taa waayo
waa tahay waxbaa ka dhaca ninkaasoo l- waa tahay wuxuuba yidhi naftaaba isdhaafinaya
haa naftaaba isdhaafinaya gabadhaan jeclaa haddii aan waayo waa tahay een, waa mahasanta siyax marka waa intaasaan malaynayaa taladaasi
sidaa wey walaashay waa tahay waa een, arrin cajiiba een, faisoy waxaad een, moodaa in arrintu ay culus tahay waa tahay een, galabta nafta iska jarayaan ujeedaa oo waa jacayl een, xad ka dhaafay laakiin oo soo aan mirihiisa la gura ah, waa tahay galad laakiin waxaa la isdhihi karaa wiilkaasi waxa uu daaqayaa amase uu ku guda jiraa falkeeda nabsi waayo qof ayuu kasoo cararayaa qofna wuu kusii cararaya ka uu kusii cararay uu kasii cararay ilaa nabsiya baaba jire waa tahay liban baa siinaya liban een, soo dhawow een, soo dhawow een, dabcan waad maqlaysaa waan dhowahay waan dhowahay waad maqlaysa siyaax dabcan waxay leedahay wakiil baan ahaa Een, waxay leedahay isla markaasna wiilkaasoo wakiil baan ka ahaa oo isla markaasna igu sheekeeyey een, gabar baan jeclay midna way jeceshahay mid aan jeclay ima jecel laakiinse midba ijecel waxay leedahay tan waa ku tuci tan waa ku nafsi jecel tanna waa igu nafsi waalkii waa iga sii fogaanaysaa maadaama wiilkaan nafsi u galay ayada isagii nafsi laga sii gelayo haddana u yidhahdaan gabadhan way nafta iska goynaya faliman soo dhow waad maqlaysaa galabta ka dhacay wallaahi waan dhowahay gabadhaas su-aal oo culus bay noo dhiibtay Ah.
soomaada garan Ah.
waan dhowahay laakiin waxaan oran lahaa walaalkay Aha.
inuu isdejiyaa u fiican aha horta meel waxaa la lagaa jecel haddaa ka tagtay meel lagaa necab yaa la aadaa sax maanta inaad hablaha saas badanaa maanta midda isku kaa qaaliyeysay midda aad taasa dad raggu buriyaan Aha.
midda masaakiinta oo ku raadinaysa horta waan ka tagnaa waa taas soomaalida gar midda masaakiinta nagada wordaysa horta waa ka tagnaa midda isku keenaa qaaliso buudka nagula tumato telefoonka naga qawey alla kiibaa isoo wacayo dhibaato iyo rafaadna geli taas horta noo mac laakiin anigu walaalkay waxaan kula talin lahaa su-aasha aan kula talin lahaa waxaa weeye Ah.
midda raadinaysa dhabarka u xiranaysa inuu ka fakero midaan Taas- midaan taas- iyo- Ah.
midaan iyo horta hora laro soco midaan u yidhahda abaa guud baay waa kusaabsan taha abaa waa inu salaama u run marka anigu taasaan ku talin lahaa laakiin jaceylkun waa xun yahay laakiin inuu isdilana waa qalad naftu in la gooyo ma fiicna inuu waxaa fiican gabadhaas oo aad iyo aad u jecel yahay jecelayo ka dawardeeda inuu buugga naxariista u fiiriyo uu- laakiinse limason lama dhihi karo maadaama aniga qofka aan jecelahay qofkan eh, gada wardis maba jeceliba midda jecesha ceysanaya wallahi waa ta- waa waa u sheegaysaa Aha.
waa usoo bandhig Aha.
ha ka qarin waxa hata adduunka ilaahay hadaad wax walba qarsatay waa adinku dilaan Aha.
waxa qarsatay waa ku qursanaa leegaliyo soomaalida ku maamaadaa waxaa laga rabaa maadaama laba qof aad anigo gabadh baa jecel iyadana Isna mid- mid buu jecel yahay.
isna mid buu jecel yahay Aha.
u kala xaq soor tan haddaa aragtay inay ku bareegin oo ku joojinin taad ku dabardaysaa walaalay aniga qof kalaan jecel naf naf jecel baan hee Ah.
walaalay xaggeen wax ka bilownaa ma gabadhi markaas falanqeyda tiri "Wal- xaggeen la ahay ma lug baan la ahay wax walba kaa dhadhiciso gabadhi basar ku sheegtay oo kaa dhadhacsatay ee laga rabaa in- ah, inay ka dhadhiciso gabadhacsa lamid ah inay tiraahdo war anaa ku cesanaya anaa isku kalsoon Aha.
naagta waxayma dheeraa Aha.
ma garatay wax walba anigu anaa kugu qaadanaya laakiinse eh, liban maadaama eh, dhalinyarta ka mid tahay ma la dhihi karaa qof aad jeceshahay qof adiga ku jecel ma uga hari kartaa
qof aniga jecel Ah, qof aad u jecesha ma uga hari kartaa waa waari karaa haddii Soo qofkan isaga iisoo qofka bandhig loo jecel jecelid bu asaga kaa daba ordayn maahe Ah.
qof kale baje hore qalbiga jira gaadama u jiraba qofkan jecel oo baa u naxariisanaya Sax.
qofka naxariista ilahay u naxariistaa Sax.
middaas laamiga beriga ka dhaqaaqaysaan ka daba ordaya aniga Sax.
ilaa jecelka iyadoo ma jecla mogta sax ima soo bandhigan mid laamiga baa horta ku jiiraya naga tegay laakiin middaan i naxariisanaya ka daba ordaya wax walba ay ila samraysaa rafaad raaxo haddii xanuunsato haddii dhib wax walba ay igu samraya laakiin middaan ka daba ordaya wuxuu sida walba saa kaa daba ordaya laamiga uga dhaqaaq sax marka waa dhibaato weyn waay wallahi aniga gabadhaasaan aad iyo aad ugula talin waxaa lahaa leedahay waxaa leedahay gabadha Mid- kaadaba ordaysa gadaal ugu mid laabo taas wada laabo Mm, midaan maxaa la middaan waxaan dhihi lahaa ka har because waxaan u dhihi lahaa adiga naftaa jecesha waxa ay ku tan aa ku haysa waxaa ka daba ordeed maadaama wiilka uu leeyahay gabadhan aan jecelaba haddaan waa isdilayaa uu leeyahay taas waa arrin naga weyn waa dil meeshu ma imaan karo jaceylkun waxa dad ku siiyana qof aad u goyso qof u geed waa qalad Aha.
oo sun Waayo- amalo waxaas wixii hada waa laga soo gudbay Aha.
had dadkan waa dad cusub nolol cusub hadda lagu jiraa aha qofaa maanta ku ribin ba horta qalbigaada inaa ufurtaaba qaladaba sax ana su-aasha aan taagana waxa weeye qofaa maanta ku ribin horta qalbigaada inaa ufurtaaba qaladaba israacso ha maaha israacsaba Sax.
dadka maantana waxaa laga rabaa facebooka ku dhex waasi wax walba qof sawirada u diraysaa maanta qofkaas waa qofkii isagana waa inuu la- waxaa iska dhacta fariis badan u wato uu xariirinayo Sax.
adiga keligaa ku qalbigiisaas qalbigaada siin qofka marka wax walba isa fahantiin qalbigaada sii aad u maasan tahay liibaan galabta waa cabdirabo dhigay eh, galabta waa cadisada liibaan aan jawaab ridayaba in wiilkaasi ama gabadhaas wakiilka ay ku degtay alfaa ay soo dhow liibaan ma maqlaysa wuxuu leeyahay gabadha dhabarka ku xiratay gadaal ugu laabo waa tahay, Eh, midda eh.
hore horta hore hore u socda midda hore teeda kale een galado liibaan waxaaba ka maqlay wuxuu ba yidhi ragga een, mid gabadha kasii cararayadana way daba ordaan midda gadaalaha soo ordaysa miskiinta oo dhahayda war walaalo soo Liibaan laabana been ma sheegino ha ragga gabadha ka cararta laakiin sababtaas maxaa maxay galay sababta waxa waaye He.
een horta ragga waxaa la yidhi Liibaan War maqlayo.
yaa ila- Liibaan cod baa suuraha waayaba La- ha ha waa tahay waa tahay walahi su-aasha haddaan ku celiyo waa anigaas laftigii xataa saas waa soo maray laakiin markii dambe oo laiga dhaadhiciyey waan qaatay la yidhi wax walba anaa ku haya halkaa ku hordeeyay dankuumaana anigay soo eeg anaa ku jecel anaan kugu raba middaan ka dawardaa waa ka soo haray tii hadda maanta ilmo mustaqbal nolosha la wada ilmay dhasay waa tahay Waa tahay. ragga marka waa hadda ka bacdi waa inay dumarku ku adkeeyaan warka maya dabcan horta waxaa leeyahay qofaan ku rabin laga iskaba iskaba dabardo Ah.
qof hata qof aan ku rabin ee noloshada aan doonay ee aan ku jeclayn hadaad ka daba orado waa ku daba lume leeda laakiinse qofkaan ku jecel oo gabadhan su sheega baa wuxuu la yidhi maana maxal ah gal
haade marka gabadha waxay ku leedahay xaggaa walaalo maxaa qaldan dabcan igu nacda Ah.
ninkaana gabadhaas baa ku dhegano Eh.
wuxuu leeyahay gabadhaas inaa helaba maba joogi karaba maskaxdiisa waa marka aan fa- faa- is soo dhawo bal hay maxaa la- waa tahay galada waxaa umalaynayaa intii uu liibaan kusoo taliyay in ka badan inaanu ku talilayn Aha.
marka wiilka waxaa dhihi lahaa gabadha miskiinta gadaal kasoo ordayda Ah.
gabadhaan sii ordayda meel u socotaaye ha ka daba dhumin sun iyo waxay maqlahay sanadka labada kun labaatanka sunaa cabaa walaa haddii kale haddaad idhihin ani waa ku jecla iisoo laaba haddii kale sunaa cabaaba waaba sheeko cusub liban waa mahadsantahay anisoo mahadsantahay farsameqaanka ayaa gacanta taagaya bal heesta farsameqaanka iyo dhegeystayaasha ayaan iskaga dhex baxaya
amase goyaha jikigo intuubiya dhigay habinbaad geeyoy quruxeeda leeday sidii igaigayna hooya bool garowa ii mudo amase goyaha jikigo intuubiya dhigay habinbaad geeyoy quruxeeda leeday waxaad tahay garasho badan goobaad tahay iyo dhalaas dumar ballamacaadka doonide maxanayna isguursanaa waxaad tahay garasho badan goobaad tahay iyo dhalaas dumar ballamacaadka doonide maxanayna isguursanaa
weli ka baxayo ubaxu gudigiisa qariyo amase geelintuu markaa dhalay naqiyo godon barwaaqa jooga geeyooyo quruxdeeda leeday sidii gacan wadi ka baxayo ubaxu gudigiisa qariyo amase geelintuu markaa dhalay naqiyo godon barwaaqa jooga geeyooyo quruxdeeda leeday waxaad tahay garasho badan goobaad tahay iyo dhala dumarba lama aadka doonideed hanay ma isgoysanaa waxaad tahay garasho badan goobaad tahay iyo dhala dumarba lama aadka doonideed hanay ma isgoysanaa
waa tahay intaas haddaan uga soo laabano hees ay ku looqeeyaan fanaanada codka baxsan skalaaji iyo hani u k isla markaasna ay ku looqeeyaan iyo fanaanta codka baxsane heestaha baan isguursanaa waa tahay inta haddaan uga soo laabano dhegeystayaasha iyo markaasi weliba dhanka dhanka la talinta aan usoo laabano dhegeystayaal badan ee qabta taleefonka soo buxu dhaafinaya doonayna barnaamijka inay ka qayb qaataan waa tahay haddeen dhegeystayaal dib kala socota barnaamijka haddaad dib ugu celiso lambarka wicitaanka tooska waa afar laba eber sideed sideetan iyo afartan iyo sidee kaladan ku celiso waa afar laba eber sideed sideetan iyo afartan siddeed saa qad ku jira janiskaas siinaya halo halo salaam calaykum salaam calaykum walaal soo dhow ku bilow magaciga
asaana mahadsantahay galad walaalkii magaceedaan ku bilaabay leedo kala soo joogto waa tahay
waa mahadsantahay galad barnaamijka halkan kama qayb qaadan kartay aad baan u faraxsanahay inaan meeshan ka soo muuqdo waa tahay galad waxaan la tiri waxaan la tirinayaa wiilkii siyax wakiilka ahayd warinto duyadaan dadka nafsiyaa dadka kala waday wiilkas waxaan dhihi lahaa gabadha kaad goorjeeda dib u eeg
waa tahay
marka aniga waan la talintaan waa la iiga horeeyey laakiin intaas ma dhihi lahaa wiilkaas nafsaa fiicsan gabadha sidoo
waa hagaag saaxiibayaal intaas dabcan cilad dhanka farsamada ah ayaan ka raali gelinaynaa waa tahay aniso alaade faiso soo dhawow dabcan barnaamijka qaybihii dhex aalaha dambe ayaan ku guda jirnaa dhegeystayaal badan ee qadka teleefonka soo buux dhaafin ay doonayaan barnaamijka inay ka qayb qaataan dhegeystaha qadka jira aan soo dhaweynaya janiska siinaya halo halo salaam calaykum
Hello.
halo salaam calaykum walaal soo dhow magacii goobta
Alaykum salaam. Farxay joogtaa hafada bakeen.
farixi soo dhawow gala wanaagsan kule wala socota barnaamijka
Alla salaam walaal.
waataad barnaamijka la socoto gudaha u gal maxaad jeceshay galabta barnaamijka la kaga qabat maadaama barnaamijku iyo barnaamijka ila tali waan la talin jacay
waa lacagtay wataa soo dhow
lacag sare ay sifaysay manadii tutuma aad baan mahadsanta baan rajeynaya markaasi in aad gooru dhagahaaga ay ku dhawaadaysan markaasi aad maqli doonto waa hagaag aan aan dhegeystaha kale ee xiga ayan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum alaykum salaam walaal aan walaala soo dhow ku bilowmaya goobta walaal waa dhowahay waa fardood oo joogta xaafadda bakiil waxaan doonayaa galabtay aniga in layla taliyo Een, fardow soo een, soo dhawow aan galab wanaagsan aan kuleeyahay hadda la socota barnaamijka gudaha u gal een, dabcan la talintaada iyo markaasi waxaa lagala talinaya gudaha u gal
walaalle waa mahadsan tahay aniga ayaa layla talinaya galabtay Eh, haddaan barnaamijka aan guda walaan aniga waxaan xiriir la lahaa wiil wiilkii kadib wiilka xiriir in badan adiga muddo aan xiriir wada dhahayn wiilkii safar u galaa iyadoo ballan labada ay naga dhexayso Eh, intuu safarka uu ku maqnaa waa ila hadli jiray Eh, marka adiga eh, uu leeyahay waa soo baxaya ayaa nambarkiisa hawada ka baxay oo waayey haddaan dib raadiyana waxaan maqlay wiilkii magaalada inuu dib ugu soo laabtay kadibna wax haddaan raaraadiyey wax maana namaysa dhex marin Eh, marka qof walba qof waa isku fiican ayaan ahayn marka si aan uga samre iyo si asaga dhaafo labadu waa qoo waaye bal waxaa qamiirka jaceelka iyo galabta anise dhammaan waxaan doonayaa in layla taliyo Salaam dabcan calaykum.
haddaad dib xoogaa u yara naqsato wiil baad in muddo wada socoteen wiilkii waa kala tirsan miya
maaha ninka lisay walaale safar u galay aan ku dhahay sax
marka safarka inta ku maqnaa waa ila hadli jiray wiilkii lambarkiisiiya aan waayey ima soo wicin lambarkiisa meel aan u raadiyana waan gara waayey inuu magaalada kusoo laabtana dib ayaan u maqlay marka waxaan rabaa micnaha si eh, qofkaas ama looga samri karo oo aan gara waayo ama maaragta xiriirkiisa loo dhawri karo waayo qof la waayo waa lambarkiisiina meel laga wacala gelin waayo
dabcan wiilka magaaladu joogaa een, waa wiil aad jecesha waaye laakiin lambarkiisi aad weyse
lambarkiisiina waayo saasaan maqlay
waa tahay een, dhankaas iyo khabiirka een, een, la talinta ayaan aadayaa een, isla markaasina een, soo dhow liban een, dabcan dhegeysahani waxa uu leeyahay een, waa gabar een, joogta een, xaafadda bakin een, wiil ayaa waxay leedahay in muddo isjeclayn ama wax naga dhexeeyey wiilkii wuu u baxay wiilkii markii safar uu galay lambarkiisi baa waayay leedahay dib ayuu usoo laabtay magaalada ayuu joogaa ana aad baan u jeclahay asna een, ima soo xiriirsho maxaan sameeya ilada xaggee wax ka maraa bal dhankaasi eh, liibaan galabta ratin baa ka doonaya ilada liibaan soo dhow waa dhawahay abu agalad aad iyo aad baan u dhawahay fardiisana aad baan u soo dhaweynayaa waa ra'yi fiican aad iyo aad baan u dhawahay waxaan fardiisa oran lahaa wallahi intaasoo muddo haddaad isku soo samaraysiin oo ballan iyo iga dhexaysay wiilkiina safar ku maqnaa uu soo noqday ballantiina ay weli taagan tahay marka isaga magaalada ma ku aragtay mase ma soo wiilkii magaalada way ku aragto waa uu joogaa waa tahay wiilka dabcan magaalada way ku aragtay oo wuu joogaa laakiinse waxaa jirta eh, liibaanow in islamarkaasina waxaa dhacday eh, in wiilkii magaalada ay ku Ah.
aragto eh, wiilkii uu jooga magaaladii haye laakiinse waxa ay leedahaba wiilka isagoo jooga aniguna aan jeclay ima soo xiriirsho lamarkiisana ma hayo xaggee tala ka maraa dabcan waa ma ka tagaa oo ma iska daya dabcan camal amase xaggee u maraa sidee u raadaan raadshana sidee u raadsaa haddaan uga tagna sideen uga tagaa wy
wallahi su-aasha sarta su-aal adag eh, galadow fardiisa su-aal adag bayna weydiisay qofkiina mana dhiman mana xirna eh, mana tegin magaaladiina ma safaran ku ogaabay tiri waan soo naqday marka anu wallahi waxaan dhihi lahaa fardiiso Waqti fardiiso waxaan ula tali lahaa ilaa intii adiga xad yar ah xad badan lama raba xad intii xad yara ka warsid ka warsid oo ballantii axdigii adigu meeshaada ku adkayso oo ka warsid suga meesha maba taalo liibaan waxay leedahay wiilkii waa joogaaba Haye, magaaladii kula jooga haye anigana ima soo xiriirsho aniguna waa jecla haye maxaan sameeya marka ma ka tagaa dabcan waa mase waa wiilkii aan raadsiya waxay noqon lahayd gabadhaas oo fardiisa inaysan waqti ku siin markaas ka- intaa ka badan waqti dambe ma siinaysa ninkaas waa ka tirsanaysaa Waa- waa ka tirsanaysaa haa waa ka intaas waa ka- jaceylkiya isagaa berdiriyey waa ka adiga laakiin meel gaaban baa ilaahay kusoo dhigaya isagaa fursadda iska berdiriyey isaga meeshuu noqdo ama haddii uu dib qof kale ma jeclaado ama isaga hadduu rabo waqtiga iska berdiray fardiisa booski lagu rabo way kasoo baxday aad iyo aad inuu maadsantahay waana ku taageersan waxaan dhihi lahaa horma hore waa u soco ka tirso
waa tahay dabcan waxaa soo dhaweynaya faa-iiso faa-iis soo dhawaay waataa waa mahadsantahay galadow waan dhowahay waxaa umaleynayaa intuu liibaan kusoo taliyey inka badan inaanu ku talinaynin marka taladiiba liibaan hore usoo dhibaa la isdhigi karaa
sax waa tahay marka gabadhii ay wiilkii jeceshahay waxay leedahay wiilka kama maarmaba waata meel oo altaaba kale buu igu yaalla ya aye wiilkiina magaaladii buu joogaa aye arigiis waan arkaa waxay leedahay waxyaasaa u yaacawa Mm-mm, waxaa maqli jira aha marka eh, daayaha ku saara anigaasoo dhaba dhag iraa marka
waan Waata.
tahay faa-iisay dabcan oo lasii waa ugu darayaa waxaan leeyahay Eh, maadaama qofkaasi uu kaa tegey hay.
iskaba ilowba
qalbi iska ilo sababtoo qofka waxaa la ku nacay laskama daba dabcan qofkan wuu kaa tegey Mhm,
waddana wuu joogaa mhm.
oo magaaladii kula jooga kumana soo xadiisho dabcan waxaan leeyahay dib ha ugu noqonin markaasina ka danaysa baan leeyahay waa tahay daysaaqad ku jira faa-iiso
waata mahadsan tahay eh, galladoo haddaan dhegeysaa qadka taleefka dhex muuqanaya u baaqo Eh, halo asalaamu calaykum dhegeyste Halo, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
Waa xagga haddii tafsiirun waa waa waa
waa tahay soo dhawow xamdiye galab wacan oo wanaagsan iidoole balse looga casriyeynayaa galabta
dawacda.
waa tahay soo dhawow barnaamijku waa la talin ma lagula talinayaa ma waxbaad la talin ma wakiil baad tahay soo dhawow bal
Waxaan la talaya fayda wiilka wakiilka ka aad diyaar.
waa tahay
Waxaan le qofka caanayaa arrintada gabadhan ku jecla maanta waqtiga qatar yaan le qof jecla aan ku dhaqaalin kara.
waa tahay qofkaasaan ku doonayn ka har ayaad leedahay
Ah, qofka caanayaa nafteeda way taabeen bilaas. Nin kale iyadoo ka dheer saaxiib kale xagga ku dhagaa ka haraan leeyahay intaan gadaal ku joordiyo u laabaan leeyahay walaal.
waa tahay aada baa umahadsan tahay waan filaa wiilkaas inuu ku maqlayo n uuna dabcan qaadan doono inkastoo ayba gallad iyo liibaanba isku raaceen raggu inaysaba u diirnixin amase aysa dibba u eeginba gabadha miskiimada ee dhulka taale ee midda sii cararaysa duudka saaray ka daba rooraan
aad iyo aad baa ismaaisa aad iyo aad umahadsanta waa nagu raacday anagu gabdhaha inaan uhilino iyo ragga inoo dhexdhexaadana anagu anagu dhexdhexaad baan nahay waa isay waxaan kuu sheegaya walaal aad iyo aad in adiguna gabdhaha uhilis lama rabo aniga inaan ragga keliya daafaca maa waa inaan dhexdhexaad noqonaa
way galabta waa idiin jeedaa qaxa igu tiir labana waa tiir waa iga badan tiir waa tahay
waa ka xumay dhegeystahaasina qadka taleefonka ay ku gaay dib usoo laabo ayaan la yeesay barnaamijka nogala qayb qaato waa tahay liban ayaan jecelahay markaasina aado liban soo dhawo galabta qisooyin galabta aad xisayso badan baad noo haysaa dabcan waan dhawahay walaal waan dhawahay qisooyinkaad beershaka jeceshay waxaa dabcan ku walayo galabta arrimo badan baa ay waca kiran xaalado marxalado badan baa soo maray bal maadaama dhankaas jaceylka maadaama lagu dhihi karo waa dhanka romantic lagu daayo ah bal hal qiso markaasi abtilada kugu xanuun badan ah wallahi anigu jaceylku aad iyo aad u xanuun badan yahay aha qof soo marana waa ka sheekey karaa jaceylka sax jaceylkana tiisa waa fara badan yahay sax yaa mid fudood kugu soo mara iyo mid culays kugu soo mara wey labadaba sax aniga j- wiil saaxiiba aan nahay isku meel baan ka shaqaynanay sax jaceylka waxaan gabadhii gabadhna wuu jeclaa wiilkaas aha gabadhii baa aniga isoo wacday Sax.
hadda waa qiso dhaba wallahi Sax.
waa- waa dhaartay run baan sheegaya ma jeclin aanu gabadhana baan ka sheego wiilkana baan ka sheego sax saaxiib baan ahayn Sax.
wiilka laakiin meelaan ku shaqaynanay gabadhana wiilkaana kubarta waxay tiri liiba ay usoo dacwotay Sax.
liibana waxay tiri axmed baan dacwo ka ah sax walaalo macano intaas sano aan usii samraayay tiri sax rafaad iyo wax walba wax walba ugu samra hooyada iyo aabey faamigii waa ila dagaalan bay tiri sax wiilkaas jaceylka wiilkaa jaceylka un qabo Sax.
isagii waxay tiri liibaano maalin walba ballan iyo qabanaa sax bishaan bishaan kusoo doonana bishaan kusoo doonana wakti ugu dhameeyaba waqti ugu dhameeyay tiri madaxa ah cadaan horta anaa maalin ka dhex galo waxaan idhi lacag anigoo iga rabay Ah.
aabba ay ka dahday bishaan nagu samaraa idhi anaaba dembi gala waxaan idhi abba bishaan lacagti maadaama shirkadii aan shaqeynay lacagaantii aan weynay Ah.
bishaan nagu qaado ha ii tiri liibaan anaa raaligeliyay maanta soo celiyey sax gabadhi waa kugu qaatay tiri Ah.
bishii labaad ayaa timid Ah.
wuxuu ha lacagta balcaga la qaadanayno maalka bil ah lacagti waa la qaatay Ay, wax walba ay, ha ay.
wixii markaasaan isku soo daafnay sax gabadhii anagoo sidii rabnaynaan u aadno oo arrin ku tiragalno ah hooyadii waxay soo istaagtaba Aha.
kuguma kulama rabo ninkaanba haye axmedba kulama rababa ma kula doonaya ha kulama haye doonaayo gabadhii waxay tiri ilaah ilaah xaqi marka markaan soo diyaar garoono waaya haye ee waxay tiri axmed hooy aniga axmed nin ahayn ma rabo haye axmed nin ahayn maba doonaayo haye ilaahay amarkiisa marka habeenkii axmed iyo gabadha waa isku yimaadeen Mhm.
waa shee- waa sheekaysteen Aha.
iyagoo markaas raba arrin oo leys axmed oo saasa jirta Ah.
oo habeenkaas ka dhaadhacday Ah.
oo habeenkii labaad gabadhii telefoonkeedii uu ka qaaday Hee?
wuu soo dhacay yaa gabadha telefonkeeda gaba- qaadaysa axmed isla fadhiyeen telefoonki waxaa arkay soo dhacay nin soo wacayo haye baasha lan cusub ay jirta len ha Hee.
arrinkii gabadhii wuu axmedkii wuu xanaaqay sax qofka maxaa waay macaawdha kugu soo culayo sax war qofka maba aqaan bay ani waa waa dareemi kartaa waan adaan ku haystaa adaa bay la jooga shaqo ku maliyo ee ninkaa ku soo wacay maxaa waay?
ninkaa ku soo waca waa masira ninkii haye hinaas baa galay waa hinaasaa galay Sax.
bartii ku hindhaas sax gabadhii axmed ninkii bartii ka tagay ka xanaaqay waa dhaqaaq waa ka dhaqaaq aniga habeenkii dambe soo wacay waxay tiri liibaanow ninkii axmed ah telefoonna waa iga qaban lahaye waana ila hadli lahaye lambar isoo waca keliya Ay.
oo iga maseeray liibaanow ni walaalo la hadlay wiilkaas aad aan u jeclay intaas waa u samray dadkii aan kula dagaalay tiraan kula dhintay anaa wacayaa adiga lagu soo maro jidbaa lagaa dhigtay Ah, ah, ah, anaa wacay ha ilaahow gart dhexdhexaad aniga ka gartooda anaa galiya moogta anaa wacay anigii la hadlay iyadu maa kusoo dirtay yiri kaasoo liibaanow haye madaa kusoo dirtay mayaan iri gabadhii maxaa ula hadli weydi haye kaasuu yiri waxaan ula hadlin arrimaa iska ognaha jiru yiri saaxib ee iska daa Arrimihi ayaa iska ahaa.
Ah, Haye.
bar waxaan iri waxaa iska daayay ima sheegin marka asaga Ah.
ayada marka dambe ii sheegi doontaa Dabcan.
waxay tii liibaanow waxa maxaa wadi muxuu ku yiri waxba imanayna wax dhiba ma waa la hadlaa uu yiri haye anaa ku- ma ma kula soo laxalay ilama soo laha nasi waxaan ku celiy war maxaa anigii iga qabo waa telefoonka wuxuu sheegay gabadhan asagaaba shidaalo ninku Ama- waa nin asagaa soo ah gabadhii dhexaad ilaahay markii waxay noqotay gabadhii masaakiinta ahaa in ilaahay u gargaaro haye liibaano saas miyaa waxay tiri laba rakaco salaata xaajaan tukanaya tiri hadda anan ka gartana ilaahay iga soo laakiin muraadkii in ilaahay saalo aan go-aan qaada laba rakaco salaata xaajaan tukan berrina isniinna waana sooma gabadhii waa soontay laba rakaco salaata xaajaan tuktay subixii dambe nin lacag lahaa yimid haye
nin lacag le aa ilaahay irida ka keena ho- habarti wadaba haye kii hore diida iskada mid kale taas baawar watay mashaqaysaayo annagii masaakiinta waxay irka isku dhaafayna intii ku dhamaatay gabadhii hadalkii telefoonkii ninkii ku maqay ku xanaa gabadhii ninkii soo doontay liibaan wax tirsaas jirtay aniga xalfadii liiga wacba kaale imo aniga ma imaanay aniga dhibaata ma arko ninkii saaxiibkii iga xanaaqay ma imaan karo may tadaadii imaan wax dhacay male habartii ilaha sida haye axmed oo saasa jirta aniga igu xanaaqa saaxiibkii gabadhii xalfadiida anu waa imid waa ka soo qayb galay ya adaa diiday baa waa axmedkii ilaa hadartan jaceylkii dibdin buu ugu soo labay xaasida ninkii yiri gabadhan doonay ilaa hadda anigu ay salaam walaayaa baad saaxiibkii waa ila dagaal wuxuu yiri gabadhii hadii ayadoo ninkii safa iga martee war waxaa nasiibkeeda adaa hoose gabadha laga lagala wadina iriyo nasiibkeeda ku hesha intaas adiga kuu soo banayta baahi kugu samray wax walba ku dhii ee cunu cunugeeda marka anigii kula hadlay anigii aan igu xanaaqday nasiibkeeda ku hesha laba rakac salaad xaajaa tukata ilaahay bariday sida mid lacag la ku horoosa arooskeeda waa ka waa raaxaysan nolol raaxday ku jirtaa aad baa mahadsan tahay liban kelmadda ugu dambeynta barnaamijka gaba gaba u maraya kelmadda ugu dambeysa waxaa kusoo saasha kula talinaysa wallaahi dhegeystayaasha waxaan ku dhihi lahaa Aha, labada qofood oo isjecel aha.
inay isku samraan Sax.
oo isku naxariistaan jeceylkana labada qof hal qof keliya ma wadi karo Sax.
haddaan lagula wadin Sax.
wax soconaya male Sax.
maadaama aad garab aada haysan Aha.
keligaa marka waxaa leedahay marka gacmaha lasqabsado marka waxaa lasida gacmaha la isqabsado gacmo jiri geri jiri kuwa dhaqaan baa liyi soomahan laakiin waxaan dhihi lahaa labada qofood isjecel inay isxariiriyaan qof qof kale xiriisho qof qof kale ku wadhacbo meesha naxariisii kalsooniya imaanaysa laakiin haddii hal qof keliya si gabadhii gabadhii markii hore su-aashin soo weydiidoo kale anna mid kaluu jecel anna mid kaluu sii jecelay sheekada aheyd maalintan baa maskaxda waa yarta bil-aanto baawarta laami kugu jira intaas le midaan ku rabtaa kacar gacanta la isqabsan dhihi lahaa hadda ayaad mahadsan tahay faa-iiso soo dhow kelmadda ugu dambeysa ee waa tahay galada waxaan dhihi lahaa een intuu axmed soo yiri in ka badan dhihi maayo waa tahay marka galab ha dabcan axmedkii aa dhegtiga saaraa wiilkaas waxaaba la yaabanaaba jacayl sanadkan sun loo cabaa ogaa jacayl laba maalin loo soomaa salaan loo tukaayo marka dhamaan waxaan dhihi lahaa dadka waxaan dhihi lahaa dadka isjecel marka ha is ilaashadaan een qofku jecel ee ku doonayana nafsi ha ka gelin ha marka beenta xataa la iska ilaaliya liibaani galad waa tahay inaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waa idiisa intaas ayaan jecelnahay aan kusoo gabagabeyna barnaamijkii noo soo gala shanta galabnimo Ee, dhanka la talinta uu noo fadhiyey la een, liibaan een, muuse ibraahim liibaan hadda mahadsan tahay sidoo kale faa-iiso xasan shariif hadda mahadsan tahay dhisayaasha markaas inta ka qabo weynay xamatan laga hadlaa kasoo waqti ay noo saamix waa intii een, ka qayb qaatan waxaan leeyahay Ee, markaasi la talintii markaasi isu jeediyeen faa-iiso iyo een, liibaan ina qaateen liibaan kaash isla markaas magac dheer Een, sidoo kale een, intaas ayaan jeclaan kusoo gabagabna waxaan igaga tegaynaa heesta uu ku luuqeeyo fanaanka een, codka baxsan ee nimcana hilaac